Dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxa ay codsadeen in la baro xirfado ay ku shaqaystaan isla markaana ay wax soo saar ka samayn karaan iyagoo hay'adaha iyo ganacsatada ku sugan Dhuusamareeb ugu baaqay inay u abuuraan shaqo si ay u maareeyaan noloshooda. Axmed Aadan Shire oo ka mid ah dhalinyarada naafada ee magaalada Dhuusamareeb ayaa ka codsaday hay'adaha iyo ganacsatada in laga qayb qaato caawinta dadka naafada ah.
markan marka waxa hadda ugu badan oo macnihii aan isleeyahay waxbay u qaban karaan waa hay-adaha caalamiga ah ama bulshada dhexdeeda bulshada dhexdeeda ganacsatada bulshada dhexdeeda oo soomaaliyeed hadday fursado u sameeyaan dadkan naafada dhalinyarada naafada ah wax badan bay ka faaisan waxsaar badanna waa yeelanayaan wax badan bayna ka faaisan karaan sidoo kale hay-adaha caalamiga lamid hadday garab istaag u sameeyaan oo warshadihii ama haddaan haddaan oo kale waxaan u baahanahay dabcan haddaan maanta helayo wax iga garab istaaga warshadii foornadii buskudkii xalwadii rootiga sameynaysa warshadaha adduunka laga hela annaguna hadda qoryaan wax ku samaynaa iyo biro aan anagu farsamaysanno farsamo soomaaliya adduunyaduna waxaas hadda kamada waa ka tagto jikin iyo maalka isha gaas yaa lagu isticmaalaa warshado caalami ah oo electri ah marka labadaas fursadood baa isla labadaas qolaa wax u qaban kartaa islaama ganacsatada maxalliga ah oo soomaaliyeed iyo dadka bulshada dhexdeeda taageerta ama hay-adaha caalamiga horta qof kasta oo bila aadana asaga inuu banaanka isa soo dhigo maana qof ma soo saari karo xaafadahaas aan ku dhalno waalidiinteen nagu dhaleen ama ha noolaadaan ama ha dhintaane waxaan kaga soo bixi karnaa annaga kartidanada managa soo bixi karnaa oon bulshada uga mid noqon karnaa marka waxaan ku manii ku boorinayaa dhalinyarada naafada ahaa oo manii galmudug maadaama aan galmudug caasimadeeda ka hadlayno waxaan ku boorinayaa inaysan wax ma qabsan kartin isdhiina kuryaha fadhiinina ay kartidooda iyo wax fircoonada iyo wax maaragtay caqligooda banaanka soo dhigaan si loogu faa'iideeyo oo xitaa hadday fursada la siin lahaa maanta aqoonba looma lahanba marka banaanka is soo dhigaan ilaa qof kastoo kartida adigu banaanka isku soo dhig maxamed aadan nuur oo ka mid ah dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba ayaa ugu baaqay dhalinyarada asaga la mid ah inay iscaawiyaan aniga waxaan aaminsanahay waxaa xirfadayn kara oo horumari kara dadka naafada ah oo soomaaliyeed dad kaleoo naafaha soomaaliyeed oo xogtooda iyo dayacooda iyo mataqaanaa duruufta haysa ka warqaba laakiin qof ajinabi ah oo waxa uu mataqaanaa dadkan soomaaliyeed siinayo ama ku taageerayo kasoo aruurinayo dad kaloo ajanabiga kasoo aruurinayo oo laga yaabo inaysan xataa ayaga ruuxoodu sidii ay wax ugu soo talagalaysa usoo gaarsiin inay wax siinayaan ani ma umalaynayo ama ay taageeri karaan ma umalaynayo waxaan codsanayaa dadka soomaaliyeed inay dhalinyarada naafada si gooni uga warqabaan qof walba hadday rabaan hal ama labo qof la naafaha la taageero oo meel sare kasoo muuqda waxauu hididilo gelin lahaa inta kale